saan ognahay dalka iyo dadka aan joogno waxaan meesha ku maraynaa waa midnimo iyo nabad iyo walaalnimo iyo amni maalmaha kan waxaa socda horumar iyo doorashooyin ku saabsan baarlamaanka annagu waxa weeye naseexa ahaan walaalaha aan aadka u jecelnahay shacabka qiimaha badan oo aadka u wanaagsan waxaan rabnaa insha allah inaan isu dardaaranno inaan midnimo la nimaadno inagoo midaysanna ilaahay xarigiisa aan qabsanno inaan ogaano horumarka aan maanta marayno waxaan kusoo gaarnay midnimo iyo walaalnimo iyo amni iyo isjacayl waxaan rabnaa horumar kastoo aan gaaraynana inaan ku dhisno midnimada iyo walaalnimada iyo amniga ilaahay wuuna amray inagoo midah oo xarigga ilaahay haysana inaan wax walba qabsanno ilaahayna wuu nagu jeclaanayaa waxyaabaha tartanka khilaafaad baa yimaada xoogaa dadku sibaa wax noqdaan laakiin waxaan leenahay dowladda iyo shacabka puntland ee aadka u qiimaha badan ee sharafta badan waxaan dardaarmaynaa horumarkeennu inuu ku dhisnaado midnimo walaalnimo isjacayl cidda aan maanta horteenna aan geysanayn inay noqoto cid naafic ah oo dalka iyo dadka wax taraysa innagoo waafajinayna shuruudaha dad muslime nahay shuruudaha ugu wanaagsan ah qofku inuu yahay qawi amiin ah xafiid ah midda labaad waan insha allah ku daraayo waxaad ogtihiin dalkeennii iyo dadkeennii abaar baa jirta abaartana waxaa ka saari kara allah subxaana wa tacaala ilaahay ha naga saaro innaga waxaa naloo ka baahanya marka iclaamkii wasiirka cadaaladda waad maqasheen wasiir saalix annaguna waxaan adkaynaynaa in loo diyaar garoobo roobdoon roobdoonta waxaa ka horeysa in la toobad keeno tuubuu ilallahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun walaalayaal inaynu midnimadeenna iyo wadajirkeenna ka shaqayno inaynan ku kala tegin waxyaabaha yar yara iyo xilal aynan ku kala tegin in ummadda midayn midnimadeeda la ilaaliyo ciddii xil raadinaysa oo ilaahay isu garatay inay halkaas mid kursi ama ama xil raadisana inay u raadiyaan dariiqo sharciya oo aysan ummadooda iska horkeenin ay isku dayaan inay ummadooda insha allahu tacala mideeyaan inay tanaasulaan wixii tanaasul looga baahan yahay taasna walaalayaal adduuniya aakhiradeenna baa ku liibaanayna qofkii tanaasul sameeyana insha allahu tacala nabigu wuxuu yihi sal ly slam man taraka man taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayran minhu qofkii yacni uga taga fitno yarey xil ama waxa uu raadinayo uga taga uga tanaasula ilahi subxana wa tacala wuxuu siinaya wax uga bedela ama wax ka khayr badan buu siinaya